halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaal iyo labaatanka sebteembar idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kukaye
qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo sheegay in kulan uu niiyo kula qaatay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika uu ka codsaday in maraykanka uu qaado xajiraadda dhinaca socdaalka ee uu saaray soomaalida maraykanka imanaysa iyo sidoo kalena uu aqoonsado maraykanka baasaboorka soomaaliya
waxaanu si gaara u tilmaanay in ay san ugu habbooneyn mamnuuciddan la saaray in dadka iyagu ay dalka maraykanka soo galaan waxaanu tilmaanay baasaboorka iyaga soomaalida ah oo adduunka oo dhan laga aqoonsanayo tusaale norway u soo qaadnay inay maraykanku ay muddo ayanu daba soconay inay aqoonsadaan
waxaa kaloo aannu idiin haynaa shaqaaqo ka dhacday magaalada garoowe xalay oo haweenay uur lahayd ay ku dhimatay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiisha dalka induneisiya ayaa sheegay in ugu yaraan saddex boqol siddeetan iyo afar ruux ay ku nafwaayeen shan boqol iyo afartan kalena ay ku dhaawacmeen dhulgariir ay awooddiisu gaarayso toddoba dhibic shan iyo weliba hir badda uu ka dhaliyey oo ku dhuftay laba magaalo baalu iyo weliba dongala ee gobolka sulawesi ee bartamaha dalkaasi mas-uuliyiintu waxa ay sheegayaan suurtagalnimada in tirada dhimashadu ay intaasi kasii kordho saraakiishu waxay intaasi ku dareen in boqolaal ruux ay xeebta baalu mahrajaan kaga qaybgalayeen markii dhulgariirka iyo hirka sunaami ee uu dhaliyey ay ku dhufteen halkaasi iyadoo dad badanina ay ku dhinteen afhayeen u hadlay wakaaladda qaran ee musiibooyinka suboto burwo nugroho ayaa sheegay in sunaami oo siddeed boqol oo kilomitir saacaddii ku socota ay burburisay dhismayaal iyo kaabayaal waxa uu intaasi ku daray in kumanaan guri isbitaallo xarumo ganacsi iyo weliba hoteella ay burbureen madaxa xaaladda degdega ah ee indonesiya ayaa sheegay in goobo kala duwan laga helay meydka dadka dhulgariirka ku geeriyooday sababtana waxa uu ku sheegay in hirarka sunaami ay xaaqeen burburka guryaha iyo weliba dadkii ku jiray waxa uu intaasi raaciyey in weli ay ku guda jiraan xog uruurin korontada iyo isgaarsiinta ayaa laga jaray aagga ay musiibadu ka dhacday taasoo la sheegay in ay wiiqayso howlgalka gurmadka wakaaladda wararka associated press ayaa ku waramaysa in buundo weyn oo dulmarta webi xeebta ku yaala ay gebi ahaanba burburtay waxaa jira warar kala duwan oo iyagana ka soo baxaya khasaaraha gaaray garoonka diyuuradaha lamana hubo in ay ka soo degi karaan diyuuradaha gargaarka sidaa xaakim ka shaqeeya maxkamad federaali ah oo ku taalla magaaladan washington ayaa oggolaaday in la qaado dacwad ka dhan ah madaxweyne trump taas oo ay soo gudbiyeen ku dhowaad laba boqol oo mudane oo ka tirsan koongareeska maraykanka mudanayaashani ayaa ku eedeeyey madaxweyne trump inuu ku xadgudbay qodobka lacagaha la siin karo madaxweynaha ee uu dastuurka maraykanka qabo kaas oo dhigaya in madaxweynuhu uusan macaash ka raadin karin ama uusan hadiyad ka guddoomi karin dowlad ajnebi ah isaga oo aanan haysan ansixinta koongareeska go-aanka maxkamadda ayaa waxaa ku dhawaaqay garyaqaan emid sullivan jimcihii shalay madaxweyne trump ayaa ganacsi ku leh meelo badan oo caalamka ah sidoo kale gudaha maraykanka ayaa waxa uu ku leeyahay hanti uu ka mid yahay hoteel ku yaala magaaladan washington kaas oo ay inta badan degaan madaxda dalalka maraykanka u timaada booqashada rasmiga ah elizabeth waidra oo madax ka ah xarunta la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee fadhigeedu yahay magaaladan washington ayaa go-aanka maxkamadda ku tilmaamtay mid muujinaya inaysan jirin cid ka sarreysa sharciga waaxda cadaaladda maraykanka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto dagaalka dhinaca sharciga ah ee ay ku difaacayso madaxweynaha
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa sheegay in si kumeel gaara dib u dejin loogu samaynayo diblomaasiyiinta maraykanka ah ee ka howlgala dalka ciraaq sababo dhinaca amniga ah bombeyo ayaa sheegay in ay jirto khatar sii xoogaysanaysa oo ka imanaysa guutada qudus ee ciidamada ilaalada kacaanka iiraan iyo maleeshiyaad kale oo ciraaqiyiina oo ku sugan gudaha dalka ciraaq kuwaasoo ay suurtagal tahay in ay waxyeello u geystaan diblomaasiyiinta maraykanka ah ee ka shaqeeya dalka ciraaq diblomaasiyiintani ayay wasaaradda arrimaha dibadda maraykan ku sheegtay in loo rari doono xarumo ku yaalla isla gudaha dalka ciraaq bombeyo waxa uu uga digay iiraan weerar walba oo ka dhana diblomaasiyiinta maraykanka ee ka howlgala gudaha bariga dhexe khubaro iyo mudanayaal ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xukuumadda cusub ee ay yeelan doonto ciraaq kadib doorashadii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacday bishii may oo ay ku guulaysteen siyaasiyiin shiica ah oo xiriir dhowla leh dalka iiraan kasakow xiriirka ay siyaasiyiintani la leeyihiin iiraan ayay khubaradu sheegayaan in ay awood u heli doonaan adeegsiga hubka iyo weliba qalabka militari ee uu maraykanku siiyo dowladda ciraaq
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxauu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in kulan uu magaalada new york kula qaatay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika uu ka codsaday in maraykanka uu qaado xayiraada dhinaca socdaalka ee uu saaray soomaalida maraykanka imaaneysa sidoo kalena uu maraykanka uu aqoonsado baasaboorka soomaaliga axmed cawad ayaa v o e da ay ku wareysatay magaalada new york halkaas oo uu soomaaliya uga qeybgalayo shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobe axmed ciise cawad waxaa la filayaa in uu galabta jeediyo uu xarunta qaramada midoobe ka jeediyo khudbadda uu ku matalayo soomaaliya waryaheena cabdixakiim shirwac oo new york ku sugan ayaa axmed ciise cawad wax ka weydiiyey khudbadaasi uu maanta jeedin doono iyo weliba mas-uuliyiinta ay isku arkeen magaalada new york
khudbadeeda waxay ku salaysnaan doontaa wixii wadanka ka hirgalay horumarka wadanku gaaray dhan siyaasadeed dhan dhaqaale dhan amni iyo waxa mustaqbilka dalku maagan yahay wagaag soomaaliya ilaa haatan iyo aad la kulanteen shirarka aad ka qayb gasheen si waa kuwe
waxaanu la kulanay dalal badan iyo hay-ado badan waxaanu la kulanay xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaanu ka qeyb gallay oo soomaaliya si gaara maaragtay u khuseysay shirarkan loo yaqaano kulamada heerka sare ee ee soomaaliya looga hadlayo oo aanu shir guddoominta wax ku lahayn iyo iyo shirar kaleeto oo soomaaliya khuseeya intaba haddaynu gaaro soo qaadano wasiir waxaa jira shir ay ka wada qeyb galeen soomaaliya dowladda britain oo ay wasiirka africa mateleysay dabcan etoobiya ay ka qeybgelaysay iyo weliba talyaaniga iyo qaramada midoobay iyo weliba qolooyin kale maxaa shirkaasi diiradda lagu saaray lagaga hadlay
waa shirkaa shirka aan tilmaamayo u bixiyey aan aan ugu yeerayey shirka heerka sare ee soomaaliya shirkaasi waa shir sanadkii mar kasta la qabto oo markay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa la yimaado kulan kulan weynaheeda sanadkii mar dhaca bishaan oo kaleeto ayaa maaragtay la dhinac wadaa shirkaas waxaa looga hadlay horumarka soomaaliya ka jira wixii u qabsoomay wixii caqabada oo jira iyo sida looga gudbi karo waxaa marka shirkan maanta amin shalaytuu dhacay shirkan sanadkan dhacay waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii loogu ugu dareen rajo ka muujin soomaaliya kii ay ugu xooganayd ee dhaca ayuu ahaa
haddaynu shirkaa gaaro soo qaadano wasiir wasiirka africa oo kale qoracday soo saartay ee dowladda britain africa u qaabilsan waxay tilmaantay oo aada u ammaantay amison dabcanna waxay tilmaantay in soomaaliya ciidamadeedana iyadana taageeradeediiyo sida awoodda ula wareegi lahaayeen gaar ma looga sii hadlay hanaankii soomaaliya ay ula wareegi lahayd awoodda ee ciidamadii loo dhisi lahaa ee loo maalgelin lahaa iyaga
arrintaasi horta waa arrin de soomaaliya u taalla adduunku uga dambeeya soomaaliya soomaaliyana ay qorshaheedii la timid qorshahaas waa la taageeray shirka kan hadda isaguna wuxuu sii waday taageerada ay u muujinayeen qorshahaas iyo muhiimadda ay leedahay iyaga oo tilmaamay in loo baahan yahay in la garab istaago amisom siday mas-uuliyaddeeda u gudan lahayd oo dhamaystiran lahayd iyo sidii loogu gudbi lahaa heer ciidamo soomaaliyeed oo awooddaas mas-uuliyadda hanan kara loo heli lahaa dabcan waxaad la kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov maxaa haatan kusoo beegay in soomaaliya iyo ruushku ay kulmaan si maxaad ka wada hadasheen
horta ruushka markasta waa lala kulmayey hadda ka hor ra-iisul wasaareheenu sano hore markuu halkaa yimid wuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda lavrov kulamadii ka horreeyey ama maamuladii kaleeto ka horreeyey iyaguna waa la kulmayeen qariib maaha markii shirkan oo kale uu dhaco dalal badan ayaad la kulmaysaa oo madaxdu la kulmayaan marka marka horta taas waa saasoo wax gaar ah oo waktiga iska lahaa ma jirin laakiin wasiir wadamada gobolka ama gobolka geeska africa markaynu dhahno ama wadamo badan oo qaaradda africa markaynu eegno siyaasadda dunida waxaa jira wadamo aada waaweyn oo ku hirdamaya oo ruushku ka mid yahay doonaya in isku soo fidiyo turkiga oo kaleo isagu imika joogo dee soomaaliya gacan saar weyn laleh dabcan maraykanka iyo isaga laftarkiisu awoodiisii wada n kulle waa la kulmo waa la wada hadlay wax gaaroo laga wada hadlay ma jira mise si guudan baa loo arkay
ha hardankooda innaga waxbayna kama gelin iyagu hadday rabaan iska hardameen laakiin inagu saaxiibo ayaynu lanahay dalalka adduunka oo dhan marka qofkiina weydiista inuu na arko waa arkayna dalalkaas iyagaana weydiista inayna arkaan ruushku iyagaana weydiista inayna arkaan waa aragnay waxaanuna ka sheekeysanay isla fiirinay taariikhdii noo dhexayn jirtay siday noo taageeri jireen maaragtay iskaashigii naga dhexayn jiray waxaanu niri kii aynu cusboonaysiino sidoo kale waxaan la kulanay maraykanka oo iyaguna codsaday inayna arkan ugu dambeyn haddaan ku weydiiye wasiiro oo weliba taa maraykankan si tix raaco in waxyaabaha ay dee aada u filayeen amaba aad inta badan ay dhagaxa ugu taagayaan shacbiga soomaaliyeed intaan waxa weeyaan in maraykanku soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay saareen xayiraadaha dhinaca socdaalka dhinacyo badan caqabado badan oo noocaasi dadku dhegtaagayaan baa jira haddiiba aad wasiirka afrika aad kaaliyihii arrimaha dibadda ee afrika aad la kulanteen ma kala hadasheen qodobada
ha sida aad fili kartid qodobada ugu muhiimsan aan kala hadalay bay ka mid ahay waxaan kala hadalay waxaan uga mahadnaqnaa horta sida aan dal kasta sameyno taageerada ay soomaaliya u fidiyaan ama ha noqoto xagga nabadgelyada la dagaalanka argagixisada ama ha noqoto xagga taageerada bini aadamnimo ee u s aid wakiil ninka u s aidka ugu sarreeya ayaa la socday marka waxaasoo dhan ayaanu uga mahadnaqnay dabadeedna waxaan weydiinay inay taageeradooda sii wadaan waxaanu si gaara u tilmaanay in ay san nagu habbooneen in maaragtay pankan ama mamnuuciddan la saaray in dadka iyagu ay dalka mareykan ka soo galaan waxaanu tilmaanay basaboorka iyaga soomaalida ah oo adduunka oo dhan laga aqoonsanayo tusaale norway oo soo qaadnay inay maraykanku ay muddo ayanu daba soconay inay aqoonsadaan waxyaabahaas iyo waxyaaba badan oo kaleeto taageerada ay noo fidiyaan inay ka badnaato keliya inaysan ku koobnaan amniga ay ka badnaato oo ay gaarto mid dhisid hay-adaha dowladnimo iyo taageero maaragtay maxaa layihahda shaqo abuurid dhalinyarada iyo maaragtay wixii lamid ah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad waxa uu magaalada new york uu ugu waramay waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac oo haatan howlo shaq u jooga magaalada new york halka aad kala socoteen waa v o a
halka aad weli nagala socotaanna waa v o a magaalada garoowe waxaa xalay iska hor imaad uu ku dhex maray ciidamada xasilinta magaaladaasi iyo koox hubaysan oo la sheegay inay mukhaadaraad ka ganacsanayeen shilkaasi waxaa ku dhintay haweeney halkaa ay laba askarina ku dhaawacmeen warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada garoowe nuux muuse birje taliyaha ciidanka xasilinta islamarkaana ah kusimaha taliyaha booliiska gobolka nugaal jenaraal muxudiin axmed aw muuse oo saxaafadda kula hadlay garowe ayaa ka warbixiyay rasaas xoogan oo xalay saq dhexe laga maqlayo gudaha magaalada garowe taasoo sababtay dhimashada haweenay uur ahayd iyo dhaawaca laba askari ciidankii ku jiray howlgalka ayaa waxay tageen meela warbixin laga siiyey oo khamro loogu sheegay ka bacdina halkaa nin ayay meeshii ka qabteen gaari wada alaabtii gaarialaab dhalooyinkii khamrada oo faaruqa iyo dhalooyi ay ku jiraan ka bacdina meel baan ini tusayaa buu yidhi meelihii eriyaan ini tusayaa iyadoo ninkii goortii sidaa loo kaxeeyey ayaa ciidankii la soo weeraray xabad baa ku bilaabatay xabadaasu mudday socotay gawaaridii ay wateen meeshay yaalliin xabad wiiftaa ayaa ku dhacday gabar allaha u naxariisto guri joogta allaha u naxariisto waa marxuumad faadume axmed maxamed gabadhaas waa dhimatay ciidanka xasilinta ee janaan muxudiin uu hogaamiyo ayaa labadii cisho ugu dambeysay ka waday gudaha magaalada howlgallo ay ugu magacdareen amni sugid iyo xaqiijinta soo afjaridda shaqaaqooyin dhowaanahan laga dareemayo gudaha caasimadda puntland tali muxudiin ayaa sidoo kale sheegay in tallaabooyinka ugu horeeya ay yihiin sidii ay muqaadaraadka ula dagaalami lahaayeen arrintaasoo dhanna iyo arrimaha magaalada ka socdaahi waxa weeye difaac khamro weeye difaac khamro khamradaa la diidan yahay in la meel walba waa taalla in mukhaadaraadka xashiishka iyo khamradu meelayan online ma leh wax kaloo loo socday iyo cid kaloo loo socday markaasna ma jirin saacaddu markaa labadii oo wax yar dhiman bay ahayd waxay ku socotay arrintaas marka difaac in la difaaco mana suuragelayso in dalku sidaa ku rogmado oo nin walba uu soo geliyo mukhaadaraad noocuu doono uu soo geliyo haddana la difaaco suurogeli mayso ciidanka xasilinta ayaa dhowaan madaxweynaha puntland u xil saaray xasilinta amniga magaalada garowe kadib dhacdooyin amni darro oo muddooyinkii ugu dambeysay laga dareemaya magaalada nuux muuse birjeeb v o a garowe
haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno israsaaseen dhex martay ciidamada ilaalada xabsiga magaalada boosaaso iyo ciidamo kale ayaa waxay sabteen toddobaadkan ay laba ruuxu rayid ah ku dhintaan halkaasi iyadoo sidoo kale askar ka tirsan kuwa puntland ay dhaawacay soo gaaraan arrintan waxay ka dambaysay kadib markii sida wararka aynu helayno ciidamada ilaalada saldhigga xabsiga magaalada boosaaso oo ka cabanayey dhibaatooyin mushaarla'aan muddo bilooyna la soo diristay ay diideen in halkaasi ay soo boqdaan mas-uuliin ka tirsan maamulka puntland dhinaca kale maxkamadda ciidamada puntland iyo toddobaadkan waxa ay xukunno isugu jira dil iyo xarigba ku riday lix nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegeen inay toddobaadkan ka sameeyeen waddada dheer ee xeebta isku xirta muqdisho iyo marka inay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab oo ajaaniba kaas oo saraakiisha sida ay u sheegeen warbaahinta afka dowladda soomaaliya ku hadasha uu ka mid yahay naasir aljaabiri nin ay magaciisa ku sheegeen oo ay ku tilmaameen inuu ka soo jeedo waddanka afghanistan ha yeeshee gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa waxa uu v o eda u sheegay howlgalladaasi khasaarihii ka dhashay waxaa lagu hadafka ugu weyn wuxuu ahaa dad oo maxallaha mas-uuliyiin oo ka tirsan kooxaha nabadiidka oo meeshaas ku ku jiray oo qaar ajaanibi ay yihiin balse sida naloo xaqiijiyin lahaa hadeertaan hal qof ayaa ku geeriyooday oo soomaaliya ayuu ahaa kaas laakiinse qof ajnabigana wuu jiray oo dhaawac ayaa lagu sheegay waa jilib marka agaarkeeda iyo gendarsha agaarkeeda ciidamada xoogga dalka ayaa ka qayb qaatay oo qaybta ugu weyn ay ahaayeen ayaga qaafuliyeen gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayuu kaasi ahaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan bangiga adduunka ayaa waxa uu sheegay inuu si toosa lacag deeqa u siinayo dowladda federaalk ee soomaaliya toddobaadkan markii ugu horreysay muddo ku dhow soddon sana sidoo kale midooda yurub ayaa lacag kale oo malaayiin lacagta yuuraha ah ugu deeqay dowladda soomaaliya wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa v o a u sheegay lacagtaasi bangiga adduunka uu dowladda soomaaliya siiyey
waa deeq weeye weli maynaan gaarin waktian bayn qaadano waxa weeye deeq deeqdaas oo ah shalayta waxaa la ansixiyey sideetan milyan lixdan milyanna waa soo socdaan oo mashaariicda socota imigay kamid tahay boqol iyo afartanka ayaa ayaa la ansixinayaa oo sideetan shalay la ansixiyey waxaase kasii muhiimsan waxaa nimanka boordka la yidhaha ama madaxda waa aweel banku yidhaahdeen baa kasii muhiimsanaa oo ahayd soomaaliya way kasoo baxday dhibaatadii waxaa laysku wada guuriyey in soomaaliya aada loo caawiyo oo la bari teegaaro oo dhibaatada laga saaro oo lacagaa loo furo hadhow sanadku markuu bilaabmana deen cafiskii sidaa ay ku socdaan haday ku wadan laga daayo kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhegaystayaal waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ee etoobiya ayaa toddobaadkan waxa ay sheegeen inay xidheen xabsigii magaalada jigjiir ku yeelay kaasoo lagu magacaabi jiray jeel ogaden waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in loo bedeli doono museum ama madxaf loo daawasho tago waata aynu ku soo laabanno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore barnaamijka aad ku maqasheen bangiga adduunka iyo midooda yurub ayaa si kala gaargaar ah waxay toddobaadkan u shaaciyeen in ay dhaqaalo si toosa ugu deeqayaan dowladda soomaaliya waxaa markii ugu horreysay bangiga adduunka uu sheegay in boqol milyan oo dowladda soomaaliya ugu deeqayaan si loogu socodsiiyo adeegyada dowladnimo halka midooda yurubna dhaqaalo intaa la mid ah uu ballan qaaday haddaba maxay dowladda soomaaliya uga dhigan tahay arrintani iyo sidoo kale beesha caalamkase maxaa keenay in xilligan ay sidaasi sameeyaan arrimahaasi waxaa ila qaadaa dhigaya oo aan su-aashaasi weydiiyey dhaqaaliyahan xasan aadan husow oo ka tirsan wasaaradda betroolka dalka canada isagoo alberto jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriira soomaaliya ilaa labadii kun waxay ka soo kabanaysay burbur marka dowladda soomaaliya guud ahaan iyo maamulka hadda jiraba waxay ka dhigan tahay in la aaminay oo lagu aaminay lacag lacagtaasna markii hore soomaaliya waa la siin jiray midooda yurubna way siin jireen lacag intaas ka badan weliba bangiga adduunkana mashaariic noocaasa way siin jiray laakiin dowladda federaalka iyo maamulka markaas jira laguma aamini jirin hadda waxa waxay u muuqataa in soomaaliya dowladnimadeeda ay adkaanayso dowladdanna waxyaabihii laga rabay oo siyaasaad iyo shuruuc ah ee lacagtaas lagu maamuli lahaa ayay kasoo baxday intaasay ka dhigan tahay waa tahay marar badan waxaa jiri jirtay sida aad adiguba ka dhawaajisay in hay-ado kale loo soo marsiin jiray dowladda soomaaliya aana lagu aamini jirin marar badanna dowladda hadda jirto waxay sheegtay inay la dagaalamayso musuq maasuqa oo kalsoonidii beesha caalamku ay ka qabtay soomaaliya inay lacagdoo si toos u maamushaan aysan meesha oolin arrintaasi darteed ma laga yaabaa inay saameyn ku leedahay isbeddelka ku yimid tanina ay tijaabo tahay maya marnaba lama dhihi karo oo lacagta gargaarka oo oo midooda yurub uu bixiyo lacagta bangiga adduunka uu bixiyo kuma saabsana musuq iyo musuq darro waxaa la siiyaa dalal badan oo musuq maasuqa xeerar kala duwan oo weliba aad aada u sareeya ku jira marka musuq kuma saabsana oo waxay ku saabsan tahay sida midooda yurub uu bayaankiisa uu ku sheegay oo bangiga adduunkana uu sheegay dowladda waxaa laga rabaa in ay la shaqeyso hay-adahan oo shaqeyn wada shaqeyn ay dhex marto oo marka midooda yurub ama hay-adahan kaleo lala shaqeynayo sida bangiga adduunka shuruuday keenaan marka shuruudahaas markay keenaan sida aad shuruudahan uga soo bixi karto noo sheeg baa dowladdii laleeyahay dowladdiina way keentaa marka siyaasaad i waraaqay soo gudbiyaan oo sidaas baan uga soo baxaynaa marka lacagta midooda yurub uu uu dhiibayo imida bangiga adduunkaba ma aha lacag dowladda la wada siinaya hadda waa wax tijaaba in yar in yar loo siinayo haddii ay noqoto in qeybtii koowaad ee loo soo daayey uu musuq ka dhaco qeybta dambe lama siinayo marka wax musuq ku saabsan ma aha waxyaabahaas dhihi karto way keentay in lagu aamino maxay tahay waxaa keenay soomaaliya mar waxay lahayd dowlad ku-meel gaar ah oo aanan meel ay saldhig weyn ku leedahay jirin kadib ku-meel gaarkiibaa laga baxay oo bangigiibaa dowladdii tan ka horreysay ay shaqo gelisay kadib shaqaalaa la qaatay kadib waa wax soo socday muddo badan marka hadda waxay joogtaa xilligii loo bilaabi lahaa soomaaliya si dowladnimo qaangaar ah loola macaamilo marka waa wax soo socday ilaa dowladnimada soomaaliya dib loo yagleelay ma aha wax ay dowladda midan ay samaysay oo midda soo socotana aanan samayn donayn waa waa safar dheer oo dowladnimada loogu jiro aad buu mahadsan yahay kaasi waa xasan aadan xurxusow oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan wasaaradda batroolka dalka kanada isagoo jooga albeerta dalka kanada ayuuna barnaamijka martiyugu ahaa intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tani kulanta dambe nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahino toddobaadkan dhambaalladu aad bay u soo dhaceen malaha arooskiibaa batay dhalashadii way badatay waa la barakaysan yahay sida muuqata waraaqaan ka garanaa waxa ka dhacaya ibraahino soomaalida gudaheeda dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray waa hambaliyo aroos waxaana halkan hambalyo looga dirayaa maxamed nuur maxamed iyo sawdo maxamed rooble oo lixdii bishan sebtembar ee sanadkan laba kun sideed iyo toban ku aqalgalay xaafadda gubta ee magaalada muqdisho dadka hambalyada dirayana waxaa ugu horeysa hooyo muumine cismaan yabarow waxaa kaloo ku jira cabdi maxamed roble abuukar maxamed roble siciid maxamed roble ismaaciil maxamed roble iyo aweys maxamed nuur aweys foodey iyo maxamed aweys foodey munasar aweys foodey mascuud iyo sidoo kale micraaj aweys foodey marwaan muscab ibtisaam iyo dhammaan reer foodey waxaa kaloo hambalyo taalla mida diraya maxamed ibraahim aadan nuune iyo deeqo cilmi iyo deeqo cali daahir dhammaan dadkani waxay arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda baa layidhi maxamed nuur maxamed iyo sawda maxamed rooble ay leeyihiin gabar iyo caano wiil iyo caano annaguna ibraahim waxaan leenahay aamiin dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo shukri cumar cali caanoy iyo axmed cabdiwaaxid cusmaan injineer cali naasir cabdiwaaxid cusmaan iyo injineer farxaan cabdi cusmaan iyo mulki cabdiwahaab cusmaan isbahaan aadan ibraahim maxamed axmed cabdiwaaxid zakariya axmed cabdiwaaxid iyo sagal axmed iyo ismaaciil axmed cabdiwaaxid iyo cabdiraxmaan axmed iyo cabdirasaaq axmed cabdiwaaxid sundus axmed cabdiwaaxid iyo salme axmed dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan aabe maxamed khane cabdiwaaxid cusmaan iyo hooyo xaliimo xasan oo wiil ugu dhashay gobolka hiiraan wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed khane cabdiwaaxid waxaanay leeyihiin ducadu waa caashicuud iyo weliba ibraahim daandurey caasho adaana ka wakiila markaas ibraahinow marka haddii caasho iyo ibraahim marka la dhaho waa iska og tahay adaan kuu soo riixa dhinacaaga marba hadday duca noqoto anigana aamiintaan ku daraya waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkiis dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca anigana aamiin ayaan raacinaya ibraahinow intaadan soo qaban heesta ugu horreysa ee barnaamijka ah waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxa uu naga soo gaaray subayde axmed xaaji yabarow maxamed axmed xaaji yabarow iyo caruurtiisa oo kale ah xaliimo maxamed axmed xaaji sharmaarke maxamed axmed xaaji cabdifataax maxamed axmed xaaji iyo xasan maxamed axmed xaaji iyo deeqo maxamed axmed xaaji iyo caashe maxamed axmed xaaji iyo ugu dambayntii daa-uud axmed xaaji yabarow waa dhambaal gaaban si qurux badan ibraahim oo loo soo qoray waxaad ka garataa qaabkan u akhrinayo marka carabkayga waxaa xukuma qaabka qoraalku yahay dadkaasoo dhan waxay kala joogaan baa layidhi meelo kala duwan oo caalamka ka mid a waxaanay tahaniyad iyo bogaadan u dirayaan boqorka baa layidhi arooska axmed ibraahim axmed xaaji yabarow iyo boqoradda aroos da ah suways maxamed axmed oo bishan sebtembar afar iyo tobankeedii arooskoodu ka dhacay degmada boondheere ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskaasi waxaana u rajaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qaba lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu horraysa ah een dhegeystayaasheenu ciyaaran nacasho waa dhab u fiirso dhab waxaa ku luqaynaya maxamed warsame khasaali iyo xalimo qaliifsugo
dibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraas ka qoslaysay dhooshe dibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraas ka qoslaysay dhooshe nadhiig sidaan galay qaymahaa ku dhuntee anadhiig sidaan galay qaymahaa ku dhuntee sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow dhilan maysid sow dhilan maysid sow dhilan maysid deleel sow cawadhaantiyo sow abadhamay qaraarkii waa inaad dhadhamisaa waaw waxaa tahay dhinacii dhambaallada haddaan mar kale milicsanno ugu horreyn baa la yidhi waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi caashe ibraahim caashe cuud iyo ibraahim xasan garabey daanduray waata waan idinka guddoonnay mid lamidana waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga baa la yidhi tahaniyad meher oo wacan waxaa diraya ugaas xasan bashiir siciid iyo xuseen maxamed guuleed iyo sidoo kale cabdulcasiis cabdulaahi daahir iyo maxamed cabdiraxmaan sheekh nuur xasan bukhaari cadnaan maxamed axmed xasan kaafi qoyste abuukar axmed maxamed iyo zaynab abuukar maxamed iyo maxamed cabdi xasan iyo sahre cabdi axmed iyo falastiin khaliif yuusuf sahra ciidla nuur iyo ikraan aragsan garaase iyo aamina waa aamina ifraax cabdi iyo falastiin axmed imaan iyo xamda muuse saalax iyo axmed cali sheekh baxsan barkhad iyo xawakiin iyo nimco jaamac iyo ciid iyo ciid qaasim iyo sidoo kale faarax bashiir iyo xayaad aragsan iyo dhammaan ilmo maxamed shirwac rooble waxay tahaniyad meheroo wacan u dirayaan mudane baa layidhi liibaan maxamed shirwac iyo marwadiisa dumaashideen waa lasii raaciyey khatraah maxamed jaamac oo meherkoodu ka dhacay degmada caabud waaqe gobolka galgaduud waxaan leenahay bay yidhaahdeen meher wacan allah ka dhiga midka idiin horseeda guurka loo aayo
waxaa noo baaqiya siidow xaaji ibraahim maxamed nuur xaaji ibraahim mukhtaar xaaji ibraahim cali xaaji ibraahim daahir xaaji ibraahim maryamo xaaji ibraahim aamino xaaji ibraahim afdhuubow xaaji ibraahim iyo firdowsi xaaji ibraahim iyo faadumo xaaji ibraahim iyo janaay xaaji ibraahim maxamed xaaji ibraahim xuseen xaaji ibraahim mukhtaar daahir dhure iyo maxamed nuur macalin iyo maxamed kuule macalin xuseen salaad iyo kamaal cabdirasaaq xaaji gesdher waxaa dhammaantood ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna hambalyo dhalasho ah gaarsiinayaan cabdulaahi maxamed kariim sagaar iyo raaxo xaaji ibraahim oo wiil uu u dhashay bay yidhaahdeen gobolka baay waxaana aan leenahay wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaado oo noqdo mid waalidkiis dadkiisa iyo dalkiisaba anfac anigana aamin ayaan raacinayaa hambalyo meher wacaanna ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxaana dadka diraya ugu horeysa hooye maryan nuur ducaale sahre ciidla nuur axmed ciidle nuur iyo raxme ciidle nuur waa dhammaan ilmo ciidle nuur waxaa kaloo ku jira xasan ciidle nuur ifraax lagama soo tegin ciidle nuur iyo nimco ciidle nuur maxamed ciidle nuur iyo mumtaas ciidle nuur iyo mubaarak ciidle nuur iyo ibraahim maxamed jaamac iyo rihaama mustafe axmed iyo eedo farxiye xasan warsame iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada baa layidhi waxay hambalyo u dirayaan nimco cumar nuur iyo cabdi muuse ciise oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ilaaha ka dhiga baa la yidhi qoyskii wada jira ee nabadgala anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay waxaa noo baaqaya liibaan maxamed shirwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo cabdilcasiis cabdulaahi daahir iyo xayaad cusmaan xuseen xaawo aadan kulmiya kiin loo yaqaano iyo faadimo ibraahim iyo cabdirasaaq biiriye jaamac iyo cabdirasaaq xuseen caaqil iyo waxay yidhaahdeen ibraahim aragsan garaase iyo jaamac cali same iyo falastiin khaliif yuusuf iyo ladan maxamed maxamuud iyo waxaa yidhaahdeen reer ilmo bashiir siciid oo kala jooga soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna hambali gaarsiinayaan ugaas xasan bashiir saciid iyo marwadiisa ruweyda xaaji aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay gaalkacyo ducaduna waa bahda v o a ay leeyihiin barnaamijka hambalyada iyo heesaha gaar ahaan waxaan leenahay allaha ka dhigo arooskaasi kii loo aayo oo eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan aniguna raacinaya ibraahim bal heesta xigta islamarkaana ah heesta labaad ee barnaamijka kolleyba magaceeda markaan arkay dookhayga maanta heesaha waad ku soo dartay koladaynu galabtaba goobayna sheekadu gamaya caawan gamaya intii caawan gamaya hay hay waa heesta abowe horta heesta magaceeda ibraahim ma abowa mise waa abayo waxamaad leedahay abaya haloor muriyo
waa tahay waxaan leenahay marka heesta waa abowe iyo abayo mise waa abayo iyo abowe midkood waa tahay codadka labada fanaan ibraahim baadil iyo faadimo duur aan wada dhegeysano
gurmadkii u hayaankii abbaaye magiyuun halkaan rabay abbaaye anuu waajibkay gudanay abbaaye gudkayga sarnaay abbaaye gamaawayga xaaraani abbaaye gurmadkii u hayaankii abbaaye magiyuun halkaan rabay abbaaye waajibkii gudanay abbaaye gudkayga sarnaay abbaaye gamaawayga xaaraani abbaaye
sheekadiyey caawacan gamahayahayey kol haddaynu galab qabaa cagoobayna sheekadiyey caawacan gamahayahayey
eenidaa ka nabadgalo iska caashan doonahay eenidaa ka nabadgalo iska caashan doonahay
Kasnimaadu waa sharaf, kasnimaadu waa sharaf. Annaga iyo nolol, guuley ha kula jiro, guuley ha kula jiro. Kasnimaadu waa sharaf, kasnimaadu waa sharaf. Annaga iyo nolol, guuley ha kula jiro, guuley ha kula jiro.
helo jaraanguusha soo helo eryada gunnimo rido guurkawan dhabraaya guurkawan dhabraaya jaraanguusha soo helo jaraanguusha soo helo eryada gunnimo rido guurkawan dhabraaya guurkawan inda ruux godka u galay abahay eryuudii awdhii abahay aniguba garwaaqsani abahay
anigana gadoodii ay aboowe soo geedkii caashaqa ay aboowe mirihiisi maanguran ay aboowe
oondhabaadayga daay abahay abowey abbaayo haddaan intaas kaga gudubno codadkii ibraahim baadil iyo faadumo duur xaggii dhambaalada haddaan ku noqonno waxaa noo baaqaya dhambaalkana uu naga soo gaaray aabbe ibraahim axmed xaaji yebrow iyo hooyo safiyo maxamed axmed iyo carruurtooda oo kalea shukri ibraahim axmed xaaji yebrow iyo yasmiin ibraahim axmed xaaji yebrow cabdinaasir ibraahim axmed xaaji yebrow cabdifataax ibraahim axmed xaaji yebrow iyo cabdiqani ibraahim axmed xaaji yebrow waxaa dhammaantood ay ku nool yihiin dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan boqorka waa arooska axmed ibraahim axmed xaaji yebrow iyo boqoradda waa suweys maxamed axmed oo bishan afar iyo tobankeeda arooskooda uu oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada boondheere bishan afar iyo oo bishan sebtembar afar iyo tobankeedii arooskoodu uu ka qabsoomay degmada boondheere ee magaalada muqdisho oo ay ugu ducaynayaan inuu eebbo ubad qayr qabo kala siiyo arooskoodana ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan anigana aamin ayaa raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi waxa uu joogaa dalka jabuuti iyo sidoo kale hooyo xaawo ismaaciil maxamed aadan faadumo shariif badel caruurteeda iyo odageeda baa la yiri iyo cabdulaahi shariif badel caruurtiisa iyo xaaskiisa tamaan shariif badel caruurtiisa iyo xaaskiisa maxamed carab geeli jire caruurtiisa iyo xaaskiisa adeer shariif daahir dheere caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ugu dambeyntii baa la yiri adeer shariif cabdi xaaji waa shariif cabdi xaayi caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo bashiir shariif axmed shariif yuusuf caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo maxamed subaan shariif maxamuud iyo dhammaan reer shariif cali xaashi dhammaantood waxay kala joogaan baa la yiri harleedi barmiil jigjiga iyo fiiq iyo meelo kaloo badan wuxuu leeyahay dhambaalka ninka noo soo diray ah cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga dalka jabuuti waxaan filayaa salaantaasi aan gaarsiiyey inay maqlayaan oo igana guddoomayaan marka ay dhegaystaan dhankii heesaha caasho heesaha kulul ee qoobaka ciyaarka maxaad kala socotaa ibraahimow marbatii dhegteedu ku soo dhacdaan dhegaystaa marka malaha mid ka mid aad haysaa galabta khushuuc wacan qalbi furan igula lool wow ibraahimow gabadhana waxay leedahay xumaan kuuma quuree haye isqaadnay yay taladu kala quban sida cudurka qaaxada ha ii qarinin caashaqa ay soo hoosgelin caashaqa waa sibiq bay leedahay marka halkiisa iga jooga dhul dheer bay isaga haysaa waa hees ibraahimow qaraamiya caasho waa heestii qabanqaabi caashaqa waxaa ku wada luuqeynaya labada fannaan cusmaan maxamed gacanlow iyo fanaanadda canab diiri qobka qaad hadba labada qaariyo boorka kala saar qobka qaad hadba labada qaariyo boorka kala saar qalanjooy timaha sayd qalanjooy timaha sayd qushuucan qalbi furan igula loo qushuucan qalbi furan igula loo qushuucan qalbi furan igula loo qushuucan qalbi furan igula loo cayaaraha iskuba iyo qaabanqaabi caashaqa qaabanqaabi caashaqa qaabanqaabi caashaqa qaabanqaabi caashaqa
qaayashagad boqolka geedaha quruxdayda ku ammaan iqumati sheekada iqumati sheekada waxaan qabo qayibo amoogahan waxaan qabo qayibo amoogahan sida cudurka qaaxada ay qarinin caashaqa ay qarinin caashaqa ay qarinin caashaqa ay qarinin caashaqa
kursiga
dhinaca dhambaalada mar kale ibraahim oo haddaan jalleecno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray waa meher hooyo baar cabdulaahi cilmi iyo siciid maxamuud nuur ayaa diraya waxaa kaloo dhambaalka kula jira samsam maxamuud nuur iyo nafisa maxamuud nuur iyo sacad maxamuud nuur iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada baa la yidhi waxay ambalyo iyo bogaadin u dirayaan nimco cumar nuur iyo cabdi muuse ciise oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ilaahay ha ka dhigo qoyskii wada jira ee nabadgala obad khayr qabana kala hela aamiin waa tahay waxaa dhambalkan uu naga soo gaaray hooyo basre guuleed maxamed iyo cabdisalaan cusmaan cumar jeex iyo axmed cumar nuur qadar cumar nuur ayaan cumar nuur khaalid cumar nuur xamdo cumar nuur hodan cumar nuur habaryar xaliimo daahir meecaad iyo zahre cusmaan cumar jeex iyo khadan cusmaan cumar jeex iyo ifraax cusmaan cumar jeex iyo habaryar caasho daahir meecaad iyo dhammaanba ehelka iyo asxaabta waxaana ay hambalyo u dirayaan nimco cumar nuur iyo cabdi muuse ciise oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa allaha ka dhig bay leeyihiin qoyskaasi kii isku waara aamin ayaa leenahay anigana aaminaya raacinaya dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray waa tahaniyad aroos baa la yidhi waxaana dadka diraya ay kale yihiin cabdishakuur cabdulaahi cali iyo sidoo kale wuxuu ku magac dheer yahay cali afey cabdulfataax cusmaan ibraahim wuxuu ku magac dheer yahay shambow iyo cabdirasaaq xasan nuunne wuxuu ku magac dheer yahay isna saaqeeye waxaa kaloo ku jira cabdirasaaq nuur aadan c j baa la yidhaahdaa iyo aadan maxamed daa'uud daandurey waa lagu soo galay ibraahino waa tahay maxamed cumar cali samigaa baa halka soo galay maxamed cumar cali deeqo iyo ayuub daahir axmed iyo axmed cumar barre waxa uu ku magac dheer yahay insaan iyo farxiya aadan cali nuur waxay ku magac dheer tahay farta cali iyo mubaarag maxamed muuse iyo nuur yuusuf xiirey wuxuu ku magac dheer yahay ajaara iyo muscab cabdi waa muscab cabdicasiis jinow iyo rooble maxamed ciise wuxuu ku magac dheer yahay injineer honest waxay dhammaantood iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan injineer ismaaciil axmed ciise carab iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi ditooresa sahre xuseen axmed oo arooskoodu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan aan ku jirnay sagaalaad ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan leenahay bay idhahdeen gabar iyo caanaha wiil iyo caanaha guurkiina lagu farax gacal iyo sokeeyaba waa hagaaga mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa xaggii heesaha waa dhaboobay jacaylkan dheeldheelsanay caasho jacayl see loo dhedheelinaa ilma miya miciyuu la soo baxay miya waa heestii doondoon iyo fanaanka cabdulqaadir xuseen mayow buunisaad ka samaysaa rajo waa la dhowraa waxi lumayna doondoon ayaad isdiirigelisaa waxilumaynaa doondoon ayaad isdiiri gelisaa wax intaad ka samirtaa rajo waa la dhowraa waxilumayna doondoon ayaad isdiiri gelisaa waxilumaynaa doondoon ayaad isdiiri gelisaa geelku dheelmiyahayo cadaalandool haraadan dabka dhiganaya dhaban ceel tagaynban geelku dheelmiyahayo cadaalandool haraadan dabka dhiganaya wayday sidaan rabay dhaawaciiba dilaaco adhici wayday sidaan rabay dhaawaciiba dilaaco waa dhaboobay jacaylkan
codkii abduqaadir buunis haddaan saas kaga gudubno waxaa heestaas hor u qaaday shamuure dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray gacanteeda ugu dambeeya caasha axmed cabdi shire iyo salaad khaalid mire iyo khaliif macalin jaamac iyo maxamed cabdirasaaq iyo xasan cabdirasaaq shukri cabdirasaaq iyo dhammaan reer cumar cabdirasaaq axmed siciid axmed iyo maxamed daahir iyo axmed cabdulaahi muuse iyo cabdiraxmaan cabdi xalane iyo cali nuur maxamed iyo cabdulaahi bashiir muuse hooyo shukri aabe jamaal cabdulqaadir iyo dhammaanba reer jamaal cabdiqaadir iyo cabdiqani ciise nuux waxa ay kala joogaan boosaaso ufeyn gaalkacyo cagaaran iyo jeedaal waxaana ay jecel yihiin in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan cumar cabdirasaaq aadan iyo waxa ay yidhaahdeen muxuba jamaal cabdiqaadir oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen gobolka mudug waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenaha arooskaasi ha noqdo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo wada jire nabadgala dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga waxauu inaga soo gaaray hooyo xabiibo manuur iyo abe xasan maxamed iyo daa'uud xasan maxamed iyo musdhaf xasan garow ku magac dheer yahay mise garow wuu joogaa qooseen baa la geliyey iyo sidoo kale cabdiraxmaan nuur madaala buu ku magac dheer yahay iyo rashiid rono waxuu ku magac dheer yahay jabiiba iyo xasan maxamed nuur macalimow iyo sidoo kale maxamuud cismaan iyo mukhtaar daahir dhure faadumo xasan maxamed maxamed waa maxamed jinaaye maxamed yarow iyo xasan maxamed ibraahim iyo kamaal cabdirasaaq dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahani dhalasho oo farxad loo dareeyan baa la yiri ciise xasan ibraahim iyo janaay cali nuur oo ay gabarh igu dhalatay gobolka baay gaar ahaan xaafadda wadajira laanteeda lixaad baa la yiri gabadhaasi waxaa loo bixiyey maryan ciise xasan waxaan leenahay soo weyna woo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambaysa ee aan dhegeystayaashan u soo qabanana caasha waa heesta lover iyo codkii xamduquin iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajireen kugu soo jeedinaya caashe ibraahim caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doonana haddii aleedma toddobaadka dambe waxaan dhammaatiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa mahadsan yihiin caashe cuud iyo daandurey waxayna la socodsiinayeen barnaamijkii hambalyada iyo heesaha heestaasi xamda kuweyn ay ku luuqaynayso waxay u dambaysaa barnaamijkaasi iyo weliba guud ahaan idaacaddayadii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay dhinaca soo saarista waa bashiir abiikartan iyo intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Abenta